isqabqabsigan waa dee caadi ahaan jirtay oo dawladihii ka horreeyaba isqabqabsigu waa jiray waxay ahaan jirtay ra-iisul wasaare iyo madaxweyne ishaya hadda termkan madaxweyne farmaajo waxay noqotay madaxweyne iyo guddoomiye baarlamaan ishaya ayay u badatay hawshaas xaaladda hadda taagan waa runtii meelo badan ayaa de laga eegi karaa dhinaca waa dee dhinaca sharciyadda iyo oo maaragtay dadka ukubarada sharciga ayaa arrimahaas ka faalloon kara laakiin ay waag tahay waxyaabo caadi ah oo ay maaragtay shuruucda iyo dalka ay ogol yihiin oo aan maaragtay sidii la rabay ama yacni sahan ayaa maaragtay lagu dhamaysan jiray badanaa hadda laakiin waxoogaa waxa aad moodaa inay arrimihii ay gudbeen inay xagga jujuubka iyo maaragtay ay aadeen marka waa nasiib darro dhinaca siyaasadda siyaasadda soomaaliya aniga saan u arko haddee siyaasad ma mabaadi'a ma aha waa siyaasad oo iska gelinley ah oo maaragtay maanta iyo qolo walba siday wax u aragto ama si oo cad loo sheegana dano badana ku salaysan dee siyaasaddaas oo iyana laftirkeeda laiska fahmi karay ayaa moodaa in waxaa loo yaqaano zero sum game in ay qolo guulaysato inta kalena ay banaanka taagnaato waa tahay ayaa game gameka hadda magaciisu yahay xuseen waxaa jirtay qalalaaso siyaasadeed oo maalmahanba ka dhex taagnaa maamulka sare ee dowladda federaalka ee soomaaliya iyo guddoonka baarlamaanka dhowaanna waa tii qaar ka mida xubnaha baarlamaanka ay mooshin ka keeneen madaxweynaha taasoo qaar kale ay diideen sidii awalba dhici jirtay xalayna waxaan ku maqaalaha in guddoomiyaha baarlamaanka iyo ra-iisul wasaaraha ay kulmeen kulankoodaas maxaa loo qaadan karaa kulanka xalayuu ahaa inta aan ogahayna wax oo hadda nuxur leh oo ka soo baxay ma jiro waa un kulan iska bilaaw ah laakiin haddaanan waxyaabaha aasaasiga ah oo laisku hayo siyaasiyiinta soomaalida ay isku hayaan haddaan la xalin hadday labadoodu xataa hadda heshiiyaan laba kale uun ayaa isdagaalaysa marka kulankan waxaan maaragtay waa soo dhaweynayaa ka shaksi ahaan laakiin waa in loo gudbo in siyaasad degan oo wax wada qaybsi iyo wadatashi iyo la gaaro marka meesha wax naga hadlaysa yihiin maaha maanta laba qof aa heshiisay maxamed mursal iyo xasan khayre lix bilood sideed bilood ka hor iyagaa iswatay markii cambaynka la galayay marka maanta sideed bilood kadib hadday ka tafantay micnaheeda maaha cid kalaa haddana marka siyaasadda guud ayaa tahay in la la fadhiisiiyo oonan fadhin marka wax ma ka bedeli kartaa baad is leedahay mooshinkii dhowaan ay qaar ka tirsan mudanayaasha baarlamaanka ka keeneen madaxweynaha ee muranka dhaligay inta aan macluumaadka kolley aan ka hayo arrintaas wax oo afgarada oo laga gaaray ma jirin may maaragtay wadahadalkooduna dulucdeeda maysan ahayn wadahadalkoodu waxyaabo kaleeto oo ay isku hayeen oo baydhabo ay u horeyso ayuu u weynaa layidhi waa gartay haddaan xuseen usoo noqdo arrin kaloo ku saabsan isla dhinaca amniga iyo siyaasadda muddooyinkan dambe iyo maalmihii u dambeeyey waxaa soo kordhayay duqeymaha ay dowladda maraykanka ka fulinayso gudaha soomaaliya maxaa duqeymahaas xilligan kusoo beegaya baad is leedahay runtii duqeymahan labadii sano hadda ninkii donald trump uu yimid maxamed cabdullaahi farmaajona madaxweyne loo doortay waa hawshaasu ay soo korortay duqeymuhu weligood ay jiri jireen laakiin bishii april laba kun iyo toddoba iyo tobankii ayaa madaxweyne trump uu go-aamiyey in uu sithankii lagu hayn jiray howlgallada duqeynta ciidamada maraykanka oo caalamka oo dhan gaar ahaan soomaaliya uu aada u fududeeyo oo uu maaragtay inay bentagonka ay ayagu go-aan ka gaaraan ayuu u fududeeyey tan iyo markiina waa soo xoogeysanaysay number tira oo aada u badan oo shabaab ah ayaa maaragtay sida hadda recordka lagu hayo ku dhimatay siyaabo kala duwan ayaa marka loo fiirin karaa maxay tahay saameyntaay ku yeelatay ma muuqato saameyn oo xoogan oo maaragtay ka koox ahaan shabaab hadda ay arrintan hadda ka organisation ahaan dhibaato fundamental a u geysatay dad badan way ka baaba-een laakiin haddana waxaa moodaa shabaab inay sideedii howlaheedii caadiya u wadato marka laga reebo disruptionska ugu yeeraan maraykanka oo ay ah inay howlgalladii ay fulinayeen oo u badnaan lahaa inay magaalada muqdisho qaraxyo ka abaabulaan ayaa inta aan recordka ku hayno dad ciidamo is abaabulaya ama baabuur qarax lagu soo xiray oo magaalada usoo socda ayaa lala beegsadaa badanaa marka howlahaas operationka oo ay xakadka gelinayaan markii laga reebo ilaa iyo hadda wax caddaynaya ma hayno in ay saameyn xoogan ka ku sameeyeen al-shabaab marka arrinta oo ay maraykanku uu yidhaahdo waxaan si hoose isula shaqaynay dawladda soomaaliya i think isla shaqayntaas hoosada wax oo macnaha nuxurka uu ku jira waxay tahay waa uu nala ogyihiin moogiya intaan ogahay wax wada shaqayn oo hoose oo ku saabsan duqaynta cirka ah ma jirto wada shaqayn kaleeto oo meelo kaleeto howlaha dhulka laga wado way dhacdaa laakiin howlaha ay maraykanku cirka ka wadaan waa hawl ay boqolkiiba sagaashan iyo sagaal iyagu wataan marka waxaad ula jeedaa dawladda federaalka ee soomaaliya iyadu raalli bay ka tahay in howlaha la fuliyo laakiin galaangal kale kuma leh oberethanadan maraykanku fulinayo waa saas umana malaynayo intaan ogahay anigu waa maaragtay dawladda waa usoo shaqayn jiray intaan ogahay hadda wax wada shaqayna oo hoose oo la dhigi karo oo howlahaas ku saabsan ma ma jiraan